bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhaawada qodobada warka caawa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo qaabilay safarka shiinaha u furay dalka soomaaliya hay-adda sodmaa oo dowladda shiinaha kala wareegtay lacag dhan hal milyan oo doolar taasoo qayb ka ah gurmudka abaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo daahfuro shirweynaha bulshada rayidka soomaaliyeed oo maanta sirismi ah ugu furmay magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo maanta dhagax dhigay dhismo casri aha oo laga hirgelinayo xaruntii hore ee debdemiska gobolka banaadir warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan dabaaldegyo ka socda suuriya iyadoo hal sano ay ka soo wareegtay markii xukunka laga tuuray bashar al asad
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door karoon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalweynaha shiinaha u fadhay soomaaliya mudane wang yu ra-isul wasaaraha oo sii wada howlaha isku duwista ka jawaabista xaaladaha bini-aadinimo ee dalka ka taagan jadwalkiisa qaabilista danjirayaasha adduunkana uu xiriirsan yahay ayaa safiirka shiinaha ugu warbixiyey xaaladda dalka ee dhanka amniga sida weyn wax loogu qabtay mashaariicda horumarineed ee dalka ka soco mashaariicda horumarineed ee dalka ka socotay iyo ugu dambeyn arrimaha abaaraha mudane xamse ayaa safiirka uga maadiceliyey kaalinta isgarabtaagga ah ee dowladda shiinaha hadda iyo goora ay la barbar taagan tahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed isaga oo xusay mashaariicda iyo arrimaha gargaarka ee shiinaha ka fuliyey dalka gaar ahaan gargaarkii la geeyey gobolka awdal danjiraha shiinaha mudane wang yu ayaa dhankiisa sheegay in uu ku faraxsan yahay kalsoonida dowladda soomaaliya u muujisa shiinaha isaga oo ku celiyey sida ay u adkaanayaan xiriirka dhinacyada badan ee ka dhexeeya shiinaha iyo soomaaliya ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay tahay in dunida ay indho cusubba ku eegto soomaaliya maadaama ay nabad xasilooni iyo kala dambeyn ka hirgeshay inta badan geyga soomaaliya gaar ahaan caasimada dalkan uu diyaar u yahay maalgashi toos ah oo caalami ah hay-adda sodma ayaa dowladda shiinaha kala wareegtay lacag dhan hal milyan oo dollar taas oo qayb ka ah gurmadka abaaraha yunis duraan cali ayaa muqdisho ka soo diray kooban oo ka dhacday xarunta dhexe ee sodma ayaa maanta guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo mudane maxamuud macali cabdulle waxa uu dowladda shiinaha kala wareegay deeq lacageed oo dhan hal milyan oo dollar oo dowladda shiinaha uga qayb qaadanayso gurmadka abaaraha ba-an ee ka jira dalkeenna deeqdan lacageed waxaa xarunta hay-adda sodmo ku wareejiyey safiirka shiinaha ee soomaaliya waxaana la wareegay guddoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud macali cabdulle oo sheegay in deeqdan ay gacan ka geysan doonto dardargelinta adeegyada gurmadka deg dega ah gaar ahaan gaarsiinta raashin biyo nadiif ah iyo adeegyo muhiim u ah dadka nugul ee abaarta sida daran u saamaysay dhankiisa safiirka shiinaha ee soomaaliya ayaa caddeeyey in dalkiisa uu mar walba garab taagan yahay shacabka soomaaliyeed islamarkaana si joogtaa u taageeri doono dadaalada lagu yaraynayo xaaladaha bini'aadanimihii ka jira dalka ugu dambeyn guddoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud macali cabdulle ayaa xaqiijiyey in sodma ay sii wadi doonto wada shaqaynta dhuwayla leedahay dowladda shiinaha iyo deeqbixiyaasha kale ee caalamiga ah si loo hubiyo in gargaarka si hufan oo deg deg ah lagu gaarsiiyo dadka ugu nugul dabcan ma ahan gurmadkii ugu horreeyey mana ahan gurmadkii ugu dambeeyey runtii walaal oo xilliga loo baahan yahay ayaa la ogaadaa xaalad ayay dalka soomaaliya ku jiraan ayaanta oo runtii culus waxaan runtii aad iyo aada ugu mahad celinaynaa walaalahayna oo dowladda china oo runtii mar kastana garab taagan tanna waxay kamid tahay garab istaagii dabcan waana bilow oo runtii ballanqaadyo badan ayaan haysanaa in gurmiyado kalento isdaba yaalla ay runtii keeni doonaan waxaan runtii ku faraxsannahay inaysan keliya sektaryo kala duwan oo dowladda soomaaliya ay ka shaqeeyaan oo runtii wax la qabtaan ama waxbarasho ha naqato caafimaadka ha naqato runtii dib u dhishida ha noqoto laakiin hay-adda sodma waxay runtii ku faanaysaa inay saddexdii sano iyo barkii aan joognay ay runtii ay maalinna aynsan naga harin ama ha noqoto xagga humanitarianka ama ha noqoto xagga cabacityga labaatan sodmo ah ayaa hadda bil ka hor ka timiday oo kusoo tababaratay oo lasoo tababaray loo soo tababaray runtii xaaladda hadda aan ku jirno karantood dabcan xarumihii emergencyga ee gobolada ayay runtii noo dhisayaan nagala shaqaynayaan baqaaradii aan wax ku keydsanayna ayay noo dhisayaan nagala shaqaynayaan dabcan gurmadkii kalentoodo abaarahana markaan aan u qeyshanay waa kuwan nala taagan maanta marka aada iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa daafuray shirweynaha bulshada reerka soomaaliyeed oo maantaas rasmi ah ugu furmay magaalada muqdisho xanad karaama ayaa muqdisho kasoo diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta daafuray shirweynaha bulshada reedka soomaaliyeed oo si rasmi uga furmay maanta magaalada caasimadda ah ee muqdisho shirkan oo soconaya muddo saddex maalina ayaa ujeeddadu tahay dejinta qorshaha istaraatiijiyadda shanta sane ee soo aadan ee bulshada reedka soomaaliyeed si bahda bulshada reedka soomaaliyeed uga qayb qaataan horumarinta hay-adaha dowladda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane ee saalax axmed jaamac ayaa sheegay in doorka bulshada reedka soomaaliyeed uu yahay mid lagamaarmaana isagoo xusay sida ay muhiim u tahay dejinta qorshaha istaraatiijiyadda bulshada reedka soomaaliyeed iyadoo sanadkaani diiradda la saarayo nabadeynta horumarinta bulshada iyo sidoo kale arrimaha bini'aadinimada ugu horeyn guddoomiyaha bulshada reedka soomaaliyeed cismaan muxudiin maalin shaatax oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlihii u qabsoomay shantii sane ee lasoo dhaafay iyo dejinta qorshaha istaraatiijiyadda shanta sane ee soo aadan qorshahan oo muddo lasoo diyaarinaayo xog ururo badan oo laga soo sameeyey meelo ka mid ah dalka runtii waxaan rajaynaynaa saddexdaa maalmood halkaan isu isla joogi doono in waxyaabaha ka dhindhiman iyo iyo waxyaabaha markaas u baahan in lasii faahfaahiyo markaa talada aan kusii darno iyadoo markaa ay noqon doonto istaraatiijiya markaa aan ku shaqayn doonno shanta sano soo socoto waxaan ogsoonnahay bulshada rayidku inay door weyn ka soo qaateen dalkan markii doorkaas oo ah heerar kala duwan markii ugu horreysay oo burburka dagaalka dhacayna waxay ahaayeen dadkii aad ugu shaqaynaya dhinaca bini'aadinimada oo u gargaaraya dadka saameynta uu ku yeeshay dagaaladii burburkii wakhti taa ka dambeeyana waxay ahaayeen dadka raadinaya dowladnimada munaasabadda oo sidoo kale lagu casuumay wasiire ka tirsan xukuumadda iyo xubno ka socda beesha caalamka ayaa waxaa dhanka kale ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dubheshiisiinta mudane cali yuusuf calxoosh iyo wasiirka qorsheynta cabdiraxmaan beene beene iyagoo dhankooda ku nuunuucsaday kaalinta bulshada rayidka ee dowladhiska dalka
runtii bulshada rayidkaahu dee horeyna way isu sheegeen annaguna waan qiraynaa doorkoodii lafdhabar bay u yihiin ummadda soomaaliyeed tiirarka lagu taagan yahay weeye kartidii iyo adkaysigii wakhtiyadii adkaa wixii lasoo maray oo ay u ahaayeen markaa wax kastaba iyagu u ahaayeen ay ka soo gudbiyeen ummadda soomaaliyeed taariikh qoran weeye oo runtii innaga inoo meel inoo taala doorkoodii waxqabadka lama qarin karayo dhinac kasta wuu taabanayay roolka iyo doorka ay leedahay bulshada rayidka soomaaliyeed ee ay ku leedahay dowlad dhiska soomaaliya weligood waxay ahaayeen cod weyn oo miisaan leh oo dowlad dhiska soomaaliya rool iyo door aada iyo oo aan hay-adaheena dowladaha aysan jirin ama hadday jireenna ay tabriyad yihiin anay door weyn ka qaateen waa cod mar kastaba u istaagsan in ay matalaan dadka shacabka soomaaliyeed shirkan ayaa la filayaa markuu soo dhammaado in laga soo saaro warmurtiyad wax ku ool ah iyadoo bulshada rayidka soomaaliyeed ay si joogtaa uga qayb qaataan nabadeynta iyo horumarinta hay-adaha dowladda waxaana munaasabadda kelmadda ugu dambeeda qaatay oo soo xiray ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saale axmed jaamac isagoo sheegay in bulshada rayidka soomaaliya dowladda ay siinayso ahmiyad gaara wuxuuna sheegay in la-aantood wax badan isa dalkan u qabsoomeen sidoo kale ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in dowladda oo kaashanaysa bulshada rayidka saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay u suurtagaleen waxyaabo badan oo ku aadan horumarinta bulshada civil society-gu waa muraayad ay iska daawadaan dowladnimada laga daawado sida civil society-gu u eg yahay bay dowladduna u egtay dee madaxdu haddee maraykan iyo ka iman maayaan iyo iyo faransiis iyo ingiriis iyo hindiya iyo meelahaase waa dadkii soomaaliyeedu sida aada u eg tihiin baa madaxdiinna iyo dowladnimadiinna u ekaanaysa afkaaraha aada xambaarsan tihiin ayay ka dab qaadanayaan wasiirada iyo golaha sharci dejintu marka civil society-ga doorkiisa waxaa la yidhaahdaa waa advocacy iyo abaabulnaan la metelayo darakaas maanta marka aada un isugu isu baashiri mayno isu ammaani mayne hadda runtana way isu sheegaynaa dowladda wixii ka dhimani civil society-ga kaga maqan yihin faham hadday noqoto cudud hadday noqoto caqli hadday noqoto bulshada reedka soomaaliyeed ayaa iyagu qayb ka ah horumarinta dowladda iyo sidoo kale horumarinta bulshada waxaana ururka bulshada reedka soomaaliyeed yihiin hay u taagan in mar walba ay qayb ka noqdaan xalka dowladnimada dalka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa maanta dhagax dhigay dhisma casri ah oo laga hirgelinayo xaruntii hore ee debamiska gobolka banaadir cabdiqaadir maxamed ayaa muqdisho kasoo diray dhismahan cusub oo laga hirgelin doono xaruntii hore ee debdamiska ee gobolka banaadir ayaa ujeedkiisu yahay in hab casriga loogu diyaariyo taliska qaybta guud ee gobolka banaadir si ay booliska caasimada uga maamulaan adeegyada amniga iyo jawaabaha degdega ah ee ciidamada taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in xarunta loogu talagalay in ciidanka amniga ee caasimada ay ka maamulaan howlaha amniga iyo jawaabaha degdega ah halkan waxaan u taagannahay in la dhagax dhigo taliska qaybta guud ee buliiska gobolka banaadir oo laga dhagax dhigayo dhulkii hore u ahaa debdemiska sidaa la socotaa waxaa dhagax dhiga taliyaha ciidanka buliiska soomaaliyeed oo ujeedaan ujeeddada iyo maqsadka laga lahaa dhulkan markii hore oo muwaadiniinta soomaaliyeed oo deganaa laga banaynayana waxay ahayd in shacabka soomaaliyeed lagu adeego shacabka caasimadan ku nool gebi ahaanteed in lagu adeego dadka yowga hadda kutirikuteenka sheegayana shalay adinkuu deggan ayaa laydinka saaray in qaranku u baahday daraaddeed maantay oo in la dhagax dhigayo oo in shac qarankii loo dhiso la rabo oo in amnigi dalkan iyo caasimadan in laga sugo la rabo inaan ugu garab siisaana laydinkaga baahan yahaa maahane inaad war kutirikuteena iyo ganacsiga la siiy iyo waa la dhis inaad tidhahdaan maahan dhulka dawladda haddii loo baahdo ciidankaga baryaysaa ma jirto in la dhiso qof kasta oo si sharci daraa inta ku soo xadgudba sharciga yimaadana waxaa la horgeynaa sharciga waxaana shacabka gaarsiinaynaa qofkii raba inuu fawdo iyo kala dambay la'aan iyo amni darra u horseeda dadkana waa la qabanaa miidiyaha dadka brobagandada iyo waxba kama jiraanka marsiinayana waxaan leenahay waa laynkula xisaabtamayaa sharcigaana laydin horgeynaa iyadoo la maraayo wasiiqo sharciga qofka wariyaha xaq uma laha inuu tebiyo war been abuura xaq uma laha inuu tebiyo war barbugaandaa xaq uma laha inuu war amniga qaranka liddi ku ah inuu tebiyo wariye kuma ahan wuxuu wariye ku yahay inuu waxa wanaagsan tebiyo waxa xuna qof muwaadina loo geysanayo inuu tebiyana xaqu u leeyaho si unoo soo gaaraan laakiin inuu ka been sheego haydihi ammaanka uu ka been sheego taliskii booliiska gobolka banaadir oo la dhagax dhigayo waa lagula xisaabtama mana looga haraayo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeyo guuto asad cusmaan cabdulaahi oo si rasmi ah u dhagax dhigay xaruntan ayaa sheegay in taliska booliska uu uga dan leeyahay dhismaha xaruntan in laga maamulo amniga caasimadda iyo jawaabaha degdega ah ee magaalada loona diyaarin doono hab casri a dhagax dhigayno xarunta qaybta guud ee gobolka banaadir iyo xarumo kale oo booliisku ay leeyihiin aniga gaar ahaan farxad weyn bay ii tahay maantay inaan jaaniskan yeesho aan noqdo taliyihii booliiska soomaaliyeed oo xilligan joogay oo dhagax dhiga waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda muqdisho degan gaar ahaan dadkii meeshaan deganaa oo shacabka ahaa si gaara fariin ugu diro waxaan rabaa inaan idiin sheego meeshaan muddaa ku soo nooleedeen soddon sana ku soo deganeedeen waa ku soo kifaaxdeen maanta waxaan annagu aan samaynayno guryahaan leennahay ma ahan waxaa la rabaa wax qaranka lagu adeegayo inaan ka dhisno inaan ugu taageertaan oo ciidanka booliiska soomaaliyed ku taageertaan oo kambaniga dhisaya oo hadda ninkaan kenyahanka nagala joogo lagala shaqeeyo waxay meeshaan u fiican tahay amnigiina ka shaqayn doontaa maxay annaga u dhisaynaa qaybta guud maxaa loo dhisaya waxaa loo dhisiyaa amnigiinnii gaar ahaan dadka halkaan deganay si fiican ay uga shaqayso marka cid baa la siiyey iyo hebel baa qaatay iyo ganacsiga iyo waxaa iyo waxba kama jiraan meeshaan qaybta guud baa laga dhisaa iyo jaamacadda hosbitaal madiina baa iyadan insha allah ka dhagax dhigayna waana ka dhisi doonaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sanadkan ku tallaabsaday horumarro ballaaran kuwaasoo ku saabsan casriyeynta adeegyada amniga dhismaha xarumaha cusub iyo xoojinta xiriirka bulshada dhagax dhiggan ayaa ku soo aadaya xilli ciidanka booliiska soomaaliyeed ay u diyaargaroobayaan xuska sanad guuradoodii siddeetan iyo labaad ee aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed taasoo muujinaysa dadaalka joogtada ah ee lagu dhisayo hannaan amni oo casri ah laguna kalsoonaan karo halka aad naga dhegaysanaysaana waa reeyda uu jiro markana warka caalamka dabaaldegyo ayaa ka dhacaya dalka suuriya taas oo lagu xuseeyo sanad guurida koowaad ee kasoo wareegatay markii xilka laga tuuray madaxweynihii hordalka bashar al asad iyo dhammaadka in ka badan konton sano oo uu xukunka caburin ku hayay dalkaasi isagii qoyskiisuba wuxuu u cararay dalka ruushka kadib markii kooxda uu hogaaminayay madaxweynaha cusub axmed al-sharaa ay qabsadeen dimashik islamarkaana ay xilka ka tuureen dalka weligu uu kala jaban yahay iyadoo daliilka qabaa'ilka ku salaysan ay sii horinayaan kalsooni darada ka dhex jirta dadka laga tirada badan yahay dad badna ayaa ku dhibaatoonaya sidii ay u heli lahaayeen xasilooni dhacdooyin rasmi ah ayaa loo qorsheeyey fagaaraha dhexe ee umayeed ee ku taalla magaalada dimashik dhegeystayaal warka habeenimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cidduu warkay seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kulana radio johor waa anigu cabdiqaadir aa sidaas iyo nabad